hogaamiyaasha muslimiinta ee ismaamul goboleedka Mombasa ay horkacayeen golaha sare ee muslimiinta ee dalkani Kenya marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaan SUPKEM farcooda Mombasa ayaa waxa ay si kulul ay uga hor yimaadeen go-aankii maxkamadda sare ee dalka ka soo yaray ee la xidhiidha dadka isku jinsiga ay wax iska dayaan ama dhaqan xumada ku kaca Tumekuja hapa kuipinga kabisa msimamo wa kishetani, msimamo wa magharibi kutaka kutaku, kutuondolea maadili yetu na kuleta uchafu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliupiga vita wakati wa Nabii Allahi Lut. Twaiambia serikali mambo ambayo kwamba yamefanyika ni kinyume na katiba. Katika katiba, kielezo cha kwanza ukifungua katiba yetu yasema nchi hii itaongozwa na maadili ya Mwenyezi Mungu. Ne, national anthem yetu kwanza ikianza yaanza e, Mungu nguvu yetu. Tutasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu sisi katika miezi mitukufu kama haya, kuletewa uchafu namna hii kwenye miji yetu? Tusimameni wima kuondoa uchafu huu.
Kwa hivyo twaiambia serikali hili jambo halikubaliwi na Wakenya wote. Haiwezekani Wakenya wachache wakaja kuleta maangamivu. Tizameni e, u- ukame ulivyo katika nchi. Badala sisi kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha, twataka kuleta uchafu. Ni maana gharka hii itazidi.
kulankan oo ay goobjoog ay ka ahaayeen in badan oo ka mid ah imaamyada masaajidada magaaladani mombasa ayaa waxa ay ugu baaqeen golaha baarlamaanka ee dalkani kenya in ay kulan deg dega arrintan ay ka yeeshaan islamarkaana ay soo saaraan mowqifkooda rasmiga ee la xidhiidha go-aankii maxkamaddu ay soo saartay jimcadii aanu kasoo gudubnay Chukue swala hili kama lenu, iwe ni mswada ndani ya mabunge yenu, mulizungumzie ndani ya mabunge yenu, ili kusudi kutilia nguvu maanani, na endapo mutasaidia kama viongozi wetu katika masuala mazima ya kisiasa,
sheekh maxamed samaw cali oo ka mid ah culamaudiinka magaalada mombasa oo kulankani kadib si gaara ula hadlayay warbaahinta istaa ayaa isaguna hadalladiisa waxaa ka mid ahaa annaga oo wakiil ka ah muslimiinta ee halkaa maanta waxaa iskugu yimid ee muslimiinta kenya ama xeebta gobolka xeebta halkaana maanta iskugu imaanay annagoo magacnaa waxaa weeyaan ka doodayna oo ka xun arrimaha ka soo yeeray adduunka iyo dacallaha ee waxyaalaha ay sheegeen oo ku lagu soo wajihiyey waddankeenan kenya sidaa awgeed ayagoo macnaha culummada maanta halkaa iskugu yimaadeen oo raddan baciidan aad ay u radiyeen oo weliba ma garanaysaa hal masaajid aanan ahayn iyo masaajidan fara badan iyo ma garanaysaa eh, mashaayikh fara badan iyo ma- ma ma garanaysaa eh, chama ambaye ka- kale eh, eh, ama chama ambale ambale oo islaama halkaan iyo kuwaan islaam halkaan iskugu yimaadeen ayaga oo macnaha waxaa weeyaan eh, ku soo khatimeen waxaas in ma garanaysaa in awal horta ilaahay aan u soo noqonno Eh, waktiga hadda aan joogno oo wakti abaara ah in ilaahay ma garanaysa aan u soo noqono aan macnaha waxaa weeye aan doonayni midda kale waxaa weeya waxaa laga codsaday eh, madaxweynaha waddanka william somoy ruto in arrintaas eh, baarlamaanka uu fara eh, inuu iskugu yeero aynay macnaha waxaa weeye aynay soconin toddobiiyo tobanka bishan ayaa la filayaa in magaaladii mombasa iyo meelo badan oo dalka ka mid ay ka dhici doonaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo go-aankii maxkamaddu ay horey u gaartay ee la xidhiidha dadka isku jinsiga ay wax iska daya iyadoona dibadbaxyadaasi ay sheegeen inay noqon doonaan kuwo ay ku muujin doonaan siday ugu xun yihiin go-aanka maxkamadda